salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnahay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
barnaamijka ganacsiga toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda snai toddobaadkan waxaanu kusoo qaadan doonaa barnaamij wacyigelin ah oo lagu dhiirigelinayo dhallinyarada si ay u bilaabaan una horumariyaan ganacsigooda waxaa barnaamijka marti ku ah qaar ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah ee ku nool jowhar bismillahi raxmaan iraxiim magacay waa cabdilkaliim cabdulcurow waana dhowahay wareeshiina inaan ganacsi la bilaabin kolley waa iska caddahay qodobka uu weyn horta ganacsi in la bilaabo howl badana ka horeyso dhalinyarta badanaa hadda wadanka joogtid uma diyaarsana inay ganacsi bilaabaanaan isdhihi karaa waayo ganacsiga markaad bilaawdid wuxuu u baahan yahay wakti badan in loo sabro lagu dadaalo laakiin dhalinyarta waxaan isleeyahay badanaa wadanka joogto ayagoo ganacsi bilaaban karay wax bilaabin marka waxaan isleeyahay dhalinyartaaba u diyaarsaneen inay shaqaystaan badanaa waxay ka door bidaan markay jaamacadaha iyo meelahaas ka soo baxaan shaqooyin fiicfiican iyo wax wanaagsan iyo waxaa sii raadiyaan marka ganacsigana dhib badan iyo howl badan oo rabaa marka waxaan isleeyahay inkastoo wax kasta ganacsi markii la bilaabayo ay u baahan tahay dhaqaalo haddana waxaan isleeyahay dhalinyarta wadanka uma diyaarsana inay shaqaystaan saasaan isleeyahay ani waana mahadsantahay sidee loo sameeya isleedahay fikrad ganacsi oo guuleysan kara oo dhallinyaradii ku dhiiran ni horta ganacsiga waa wax la barta oo jaamacadaha looga baxaa adiga waa dareemeysaa in la ganacsada jaamacad looga baxaa adduunka waxyaabaha ugu qaalisan oo la barta ayuu ka mid yahay laakiin annaga soomaali haddii nahay ganacsiga waxaan moodnaa in oo alaab iyo wax inta lasoo gado meel la dhigto lamber one horta qofka markuu ganacsi samaynayo waa inuu dhaqaale haystaa dhaqaalahaas markaad haysat kadib haddana waa inaad khibrad ganacsi leedahay ama dad markaas kaaga horeeyo shaqada yaqaan aad haysataa shuruudaha ganacsigu u baahan yahay dadka waxay moodaan inay lacag leetahay ma ahan qof lacag haysto waxaa jira aan shaqaysan karin mid lacag ha aan hayninoo shiid ah oo haddana shaqaysta marka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aniga waxaan isleeyahay ganacsiga waa aqoon qofku inuu yaqaano qabiir yahay dhaqaale xataa uma baahna laakiin soomaalida badanaa waxay moodaa ganacsiga inuu lacag yahay marka ganacsi in la abuuro waxaa ugu muhiimsan qodobka dhaqaalaha markii laga yimaada inuu qofkan wax wadi karo oo shaqaysan karo ganacsiga yaqaano ama dad yaqaano la kaashada marka muhiimad saas waan isleeyahay aniga masleeda meesha way ka maqan tahay in dhallinyaradu aysan haysan wax garab ah
waa sax horta wax kasta bey'ad kasta waxaa jira wax ay muhiim u ah hadda annaga jowharaan joognaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka jooga waxaa la dhahaa jowhar ganacsigiisa ma hormara jowhar ganacsigiisa ma laga taajira la dhahaa qofkaas marka wuxuu isweydiinin magaalada aad joogto horta magaalo ganacsi miya ma ahan jowhar hadda magaalada aan ku noolnahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxyaabaha caanka ay ku tahay waa xoolaha iyo beeraha adoo jowhar jooga marka haddii aad aad baqaar weyne badan konton kurs gelisid waxaa kaaga fiican oo toban eer toban eekar beer toban eetar beer samaysto ilaan oo wax saasoor sameeya haddii aan beledweyne tago aan iraa lo aan dhaqanaa see tahay ma shaqaynayso liannahu ganacsiga waxaa ka horeeya horta meesha aa samay rabtid inaad fahansan tahay jowharaad joogtaa beer iyo xoolo sameey beledweynea joogta ama muqdisho ganacsi sameey haddaan hadda hadda xamar aan tago geelaan dhaqanaa ka war gudiis ama xamarweyne aan qol ka kiraysta sax ma aha muhiimadda marka waxaa waaye meesha aad wax ka samaynaysid horta inaad inaad iska fiiriso qaabkay tahay haddana meesha kale soomaalida waxaa dhibaateeyey aniga hadda ka hor fikrad ganacsiyan abuuray waxaan sameeyey xaafaddaan fiirfiiriye xamaraan ka imid baaskiiladan la kireeyo oo xamar laga kireeyo jowhar mayslehan waddo yaroo nadiif ahna dhowr baaskiilaan soo gatay dhag kriisaan bilaabay laba kun saddex kun afar kun cawada laba mil saddex milan oo haystaa arki jiray soomaalida marka naqshad kale may keena toban ninaa isoo ag degtay oo baaskiilo soo gadatay war barnaamijka naqshadda anaa keenay naqshad kale la imow soomaaliya marka boqol kiiba sagaashan sagaal waxaa burburiyey ganacsigeeda fikradaad adig keenta hadday hirgasho beri subax su- wax tobanaa kusoo agdegaysa marka soomaalida badanaa waxaa ka maqan meeshaan toban dukaan dhar hadday ka furan tahay oo ka wareega ama dahab ka dhig ama mid cusbo ka dhig ama mid sokor ka dhig laakiin toban dukaano dhar ah ha furan mid kow iyo tobanadaa ka ag furtay maxaa soo kordhisa marka qaladaadka badanaa soomaalida ay ka hormarina yani waxaan isleeyahay aqoon laantay kamid tahay Een, marka waxaan isleeyahay badanaa ganacsiga aqoon u leheen dhibaatadaasaa keenta aan isleeyahay aniga oo ganacsiga ka hormari waaye marka ganacsigu ma yahay ee, dariiqa ugu wanaagsan ee dhalinyarada looga saari karo shaqo la-aantan jirta Ee, waa sax Ee, rasuulka alayhi salatu wasalaam waxaas u duceeyba xoolo uma duceynin beer uma duceynin askarnimo uma duceynin werinimo uma duceynin nabiga wuxuu u duceeyey horta ganacsigaa ka jira waxyaabaha horumar lagu sameyn karo diiniyan iyo dhaqan ahaanba nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu u duceeyey businesska ka jira businesska marka ee, waxyaabo uu ku hormaraa jira waxyaabaha uu ku naaquso boqolkiiba sagaashan saal waxyaabaha burburiya waxaa ka mid ah beentoo kale Ee, labada qof hadday been isu sheegaan nabiga waa inkaaray hadday run isu sheegaanna waa u duceeyey nin ganacsi aan sameynin oo hormarin lamama sheeginba barofesor doonta ahaa wasiir doonta ahaa madaxweyne ahaa haddaadan ganacsata ahayn dhaqaale maba sameyn kartidba taariikhda dib ugu noqo marka waana mahadsantaha
Ee, marka sidee looga bixi karaa caqabadaha taagan Ee, caqabadaha taagan waxaa looga bixi karaa inaad horta dhaqaale samcad hesho marka hore waxaad ku shaqaysid aad heshid kow qodobka labaad een, waxa aad qabanaysid inaad og tahay shaqada aad qabanaysa og tahay labo inaad ku qanacsan tahay haddii inta banaankaas istaagtid oo aad boqol milyan ilaahay kusii dhex fadhiisato oo aadan ku qanacsaneen dib ay u burburayaan marka qofka wuxuu qaban lahaay waa inuu ku qanacsan yahay so ugu qancana waa marka hore wuxuu asaga jecel yahay oo hobbigiisa ah inuu sameeyo markuu samaynayana ma ahan lacagaan haystaa keliya waa inuu iska fiiriyaa meeshuu ka samaynayo qaabka uu samaynayo dadka uu samaynayo bulsho oo oo oo beeraley haddii aad dahab u geysid salaadii abuur iyaanbay ku weydiinayaan adina dahaba dhex geysimo marka mm, ganacsiga naftiisa wuxuu u fiican yahay uu u baahan yahay inaad iska fiiriso horta dadka aad wax ka gedi rabto horta maxay jecel yihiin maxay u baahan yihiin hadday beer leeyihiin alaab beer u geey hadday xoolo leeyihiin xoolaha daawada iyo waxaas u geey hadday dad magaalo joogaanna waxay u baahan yihiin u geey marka waxaan qabaa eh, waxaa looga bixi karaa inaad adiga horta maskaxaada shaqaysid ganacsigan aa wax ka taqaanid dhaqaale aa ku bilowdan aa haysatid muhiimaddu waa intaas ugu dambeyn dhalinyarada maxaa kula talinaysaa nin dhalinyar waxaan kula talin lahaa aniga hadda cabdikariin iyo toddoba sano sideed sana qorbaha soo wareegaya qorbo ilaa man raxima qof qof un ilaahay waa iskaga saalama ogeyn nin qorbo dhaqaale ka sameeyey oo wax ka keenay ma jira wadankaada dad inay ku kalsoonaadaan ka shaqaystaan een, wad- wadankaadaad wax ku tahay hooyadaa waaye aabbahaa waaye ee, wadankaada wax walba ku e wadankaada haddaad aaminto meesha aad u cararaysa ninaa dhistay ninaa habaystay birina madaxuu kaaga garaaca marka waxaan dhihi lahay wadankooda inay ka shaqaystaan ay aaminaan ilaahayna ay tala saartaan Ee, soo dhowo ee, maxaa sabab ay kula tahay in dhalinyaradu aysan bilaabin ganacsi Ee, weli horta ee, dhalinyarada inaysan ganacsi bilaabin horta ganacsiga wuxuu rabaa ee, aqoon oo ma aragta in loo galo iskuol ama reer jaamac Ee, dad oo hadda oo aqoon lahayn oo ganacsiga ku jirana waa jiraan anaa ka mid ah aniga hadda wax baan ganacsanaa noloshayda waa ku filinahay ee ma aragtay sida nin walba wuxuu yaqaanu ka ganacsanaa mid beerahoo ka saa mid xoolahoo ka saa midna dukaamankoo ka saa aniga hadda nin culili aan ahay xoolaha aan- aan ka saa ilan haddii la yidhaahdo dukaankaas baa maanta eh, ganacsi ma furato dukaan weyn hadda fura- qaabaan ugu shaqeeya ma garanayo laakiin waxaan garanaa inaan xoolahaas ka ganacsan karaa xoolaha waayo neefaad gaday neefaad kusoo bedelay neefaad gaday lacagta qaybaad kusoo adeeganay qaybta kale neefaad kusoo bedelinay ganacsiga ka mid tahay ma aragtay qaabkaas oo kale waa garana laakiin ganacsiga horta waa fiican yahay oo ganacsi baa duceysan wax lagu nool yahay in ganacsigaas waa haddii aan ganacsi ahayn waxyaabaha badanaa isku xirmi lahay marka ganacsigan waa soo dhaweynaha oo dadka dhalinyarada waxaan jeclaan lahay oo ganacsiga haynin oo maaragtay iska baagamoodada oo iska wareegto dhehaysa ee maaragtay kuwan ee baagamoodo waa lahayo mustaqbal la-aanta hataa ay haysa waxaan jeclaan lahay inaysa ganacsanaadaan oo nin walba haddii tiraa maanta ee shaqadoona ahay oo nin dukaan joogo oo tagtaniyow shaqa ibar shaqadan ibar haddii tiraa waad ka baranaysaa xataa yaan jooraanta lagu siin xataa ad tiraahd yani ibar waad baranay marka dambe waxaad noqonaysaa qof yani ganacsi ah ooba yaqaanaba marka waxaan jeclaan lahay dhalinyarada inay si meel walba ay maaragtay gacma gacmaystaan ay shaqaystaan ay ganacsadaan nooc kasta dadaa ajire ee wuxuu tacbaayaa yaanya wuu ka ganacsanaa maanta wuxuu safrinaa ee, shan jiirgaan iyo meelahaas uu sa- uu safaraas u qaadaa magaaladuu geynaa ile beertiisa ay ugu baxday lacag uu soo helaa cawada laba milyan saddex milyan mil iyo shan boqoloo wataa marka ganacsiga kamid ila shaqadaas u yaqaanaa mid kale wuxuu garanaa bocorta iyo basasha iyo waxaas oo kale inta uu ka shaqaaya mid cambahu kasaa xataa cambaga ganacsi waa nima halahu markaas waraab rabo markii yacni isdhalaayo xilligii isdhalaayo oo kaleo fasal kaleo nimaa yaqaana anoo kaleo ma aqaani ilaan xoolihiin aqaana geed ma kasaay ninkaasna wuxuu leeyahay waqti hebel dhalaa bil hebel dhalaa ee, waraabkiisa saas oo kaleo cumrigiisa halahaas jiro oo kaleo yacni yani wax badana horta ah, iska jiro laakiin waxaan dhalinyarada jeclaan lahay inaysi maaragtay ganacsigaas ay wax fahmaan ay shaqaystaan ee baagamuudada iyo wareega iyo dulmiga iyo barabagandada ay iska dhaafaan ayaan jeclaan lahay weliga
ma lis dhihi karaa markii laga tago aqoon la-aanta iyo xirfad la-aanta eh, inaysan jirin wax garab ah oo dhali- dhalinyarada dabcan ay siiyaan dadka bulshada oo kale ama waalidiinta ama dowladda oo kale wallaahi ee, horta xirfad la-aanta yani caqabad badan ay leedahay oo haddii aa la terbiyeeyo aa cunuga markii s- yani qur-aanka dhammeeyo s- qalin jibiyo qal labaad uu qur-aanka dhammeeya cunuga inaad maarad iskool geliso ood fahmo kadib jaam heer jaamac isku gaara ee, horta shaqadaas yani waxaa laga rabaa dhanka oo waalidiinta inay terbiyeyska waxyaabahaas badan haddii aad saa sameyn waysa caqabad badan ay leedahay ileen ma- matala aniga hadda aqoon ma lihi anoo nin weyn ahaa iskool tagay waagii hore hadda ka hor baan safar aaday aan qurbahaas aaday markay waxaa la yiri "Ii dowladda isoo qabatay waxaa la dhahay ismigaada qor carabta ahayd ismigaada qoraa la dhahay biismigii ee, ismiga waa fahmay oo ee, is- magacaada qor waayo laakiin wixii magaciigu qor lahaa carabina ma aqaani soomaali afar soomaalina ma aqaani ingilishna ma aqaani maxaan qoraahe waa iska fiiri uun maalinta ka dambaysa markii waddankayga oo imaadin iskuulaan aaday oo muqdisho ku aalo albaadir la yidhaahda waxaan ka bartay fur soomaalidaan ka bartay kadib ingiliisaan u gudbay maskaxdeyda waxay noqotay yani wax kasta maanta fahmi karo oo yani haddii oo warqad loo dhiibo maanta si fiican u aqrin kara marka dhankaas oo waxbarasho la-aanta ah oo ay garab la siinayn waxaa jeclaan lahaa inaan las garabeeyo oo maanta ninkii cunugiisa oo wax ka dhiibi karin hataa oo iskuul ka dhiibi karin oo jaamacad ka dhiibi karin inaan la garab la siiyo yani la yiri oo da- dha- dhalinyarada la waxbara wiil ha ahaado gabar ha ahaado garab la siiya taas waa wanaaggan tahay oo waxaan jeclaan lahay boqol kiiba boqol inay arrinta xooga la saaro dhalinyarada wax la bara si ay u shaqaystaan si nafadooda ay u dibiraan maaragtay taas waa wax weyn oo muhiimad ah waaye ugu dambeyn dhalinyarada maxaa kula talinaysaa ayaga qudhow dhalinyarada waxaan kula tali lahay ee, horta adduunya aqaraa kala badan aqaradooda inaysi lumin oo ma aragtay allakacabsiga ay badiyaan ay ma aragtay mustaqbalkooda iyo wanaagoodana ay ma aragtay ka shaqeeyaan nafadooda ay difaacaan ee wanaaga dhaqanka soomaaliyeedna ay wanaajiyaan ayna shaqaystaan kii guur xalaal rabana guur u guursado ee, ma aragtay kii shaqo u baahna uu shaqaysta laakiin aysi ka tagaan baagamuudada iyo wareega iyo ma aragtay cayaalnimada oo fataalnimada ay iska dhaafaan ayaan kula talin lahay dhammaan dhalinyarada oo soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ee, waayo waa lagu soo kori hooya ma aragtay sanad aad dusha u saareed ee, waxay ka rabtaa xaquuq inkastoo xaquuq waalidka aan la gudi karin laakiin waxay ka rabtaa inaad dadaasho hooyada u adeegto aabaha u adeegto ayaa laga rabaa laakiin meesha adeega leed haddii aad doorkiisa u adnacaa usoo hoyato waalidka us- ama xoolo as jira ama beerta as jira aadina usoo wareegaysa guriga usoo leh ama markii intay jirta lagu dhahane maxaa kaaga dan a tiraa taas waa laga qurx badan laha waxaan jeclaan lahay dhalinyarada soomaaliyeed inayse owlaad baari ay noqdaan dantooda ay ka fikiraan ay shaqaystaan nin walba dhalinyarada maanta waxaa jirta dhalinyaro wax baratay oo wa- waxaa jirta eh, ma aragtay maskaxdooda ay fiican tahay kan wax aqoonin ay saacidaan ay wax baraan eh, kan shaqo la-aantana shaqo loo raadiye eh, ma aragtay soomaalida waa wanaagsan tahay dadweynaha eh, soomaalida meel walba ay tagaan waa laga jecel yahay si aan ku maqlay iyo ma aragtay wixii aan social media ka dhegaystay waado waayo waagii hore telefoon ma la arki jira had telefoonaa wax wal meel kastoo joogta warbixinta waa helay muqdisho wixii ka dhacay waa ogaanaya caasimada gobolada waa ogaanaysaa yacni waxaa fiican marka qof kasta maanta soomaali soomaali ah haddii isdhaha waa la amaanaya xumaa lagama lagama aaminsana mana xumaba soomaalida way fiican tahay laakiin waxyaaba iida dhexdeeda markayd fiirtaa xoogo aslaga dhalinyarada ama xoogo yani ay yihiinba dhalinyaro ma aragtay oo mustaqbalkooda raadinaynin oo shaqaysanaynin oo yani iska warwareegaysa aad isleedahay laakiin adduweynaha waa ka ammaananana maanta dhali- soomaalida waxaa la yidhaahdaa oo soomaali miya oo waa fiican yihin dad muslimiin oo wanaagsan oo fiican waha la waaba lasoo dhiba waa la ixtiraamaa matalan haddii wiil soomaali as qurbaha aad meel kasta as taga waxaa laleeyahay ar- soo dhaweeya soomaali waa haldhaha ayadana waa isjeceshahayo waa is soo dhaweysaa marka waxaan jeclaan lahaa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba joogaan inay si maaragtay wanaagga ay ka shaqeeyaan waalidiintood baar u noqdaan shaqadooda ay ilaashadaan meel kastoo joogdaan qabaa'ilada oo deriska in hindle ay maaragtay wanaajiyaan ileen fidno kastaba waxay eh, maaragtay waxbaa ka kacdaa qof baa kaciya saasoo kalo inayse dhalinyarada ay sababin oo waxyaabaha oo oo fidno aysa sababin taasna waa jeclaan lahay saas ayaan kusoo dhaweyn lahay guud ahaan intaasaynu kusoo afmarinaynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay barnaamij wacyigelin ah oo lagu dhiirigelinayo ganacsatada sidii ay u bilaabi lahaayeen una horumarin lahaayeen ganacsigooda intayna barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
way baldugo na baldugo dhaqaaluhu